بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo kowaad min suurati اlmaa-ida qaala allahu tacaala inamaa yuriidu الshayطaanu an yuuqica baynakum اlcadaawata wاlbagdaءa fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikri اllahi wacan الsalaa fahal antum muntahuun ilaahay wuxuu yidhi inamaa yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa an yuuqica inuu rido baynakum dhexdiinna alcadaawata cadaawad iyo walbaqdoo'a nacayb inuu rido buu doonayaa labadaas fil khamri khamrada dhexdeeda sababkeeda iyo walmaysiri qamaarka sideedababa shaydaanku wuxuu doonayaa intaa khamra iyo maysar iyo turub iyo qamaar isticmaashaan inuu shaydaanku dhexdiinna cadaawad rido uur ku qabaso iyo magaranaysaa isnicid inuu dhexdiinna yeelo saasuu doonaya oo mu'miniinta inuu arrintaa dhex ridow rabaa markay khamre cabbaan markay qamaarka cayaaraan imisaa kuwa cabbaya ama khamaarkaa iyo waxaa ku dhex jira ay ma garanaysaa dhibaatooyinkaas islaayeen ay ma garanaysaa ay dhibaatadaa dhex dhacdo colaad iyo islayn iyo isdilid ilaa ay nafta iska qaadaan waxaasaa meesha ka dhaca wuxuu kaloo doonayaa wayasudakum inuu idinka duudo idinka leexiyo buu doonayaa shaydaanku wayasudakum waan yasudakum inuu idinka leexiyo can dikrillahi ilaahay xuskiisa iyo wa cani salaati salaad markaa dadku khamrada isticmaalaan markay maysarka iyo qamaarka iyo turubka ay isticmaalaan noocyo badan ba waxaana leeyihi waxaan qamaarka waxyaalo badan oo qamaara baa jira oo la cayaaro oo dadku ku mashquuleen oo lasoo dhexmarinaya qalabyadan la isticmaalo waxaasoo dhan baa ka mid a ayib wuxuu doonayaa inuu idinka duudo ilaahay xuskiisa iyo wa cani salaati salaada gaar waxaa loogu sheegay iyadoo can dikrilaahi ilaahay xuskiisaba soo gashay waxa weeyaan fadligeedaa badan darajo sarraysaa lagu helaa labadaasuu doonayaa inuu idinka hor istaago dee qofku markau qamaar ku jiro miyuu ilaahay xusayaa waa maya markau ma garanaysaa waxaas qamaar iyo khamre ku jiro dikriga ilaahay qofkaasi waa ka fogey markaa shaydaanku wuxuu rabaa wixii adduunkiinna iyo aakhiradiinnuba ku wanaagsanaan lahaayeen iyo salaadii oo diinka tiirkii diintaba tiirkeeda ah inuu idinka celiyo doonaya laba mafsado waaweyn baa meesha taalla midda hore waa mid dunawi ah midna waa diini midda dunawiga khamradu markii qofku cabbo waxay kicinaysaa khamradu sharar iyo uurkutaallo iyo xasad iyo cuqdad iyo isdil iyo dhibaatay kicinaysaa qofkaa cabbaya waxay ku kallifaysaa mashaakilaad tiro badan dhibaatooyin buu geysanayaa isagana dhibaatooyin baa gaaraya kan kale oo maysarka iyo qamaarkuna waxa weeyaan isaguna dhibaatadaasuu kalou leeyahy ilaa uu ehelkiisii iyo dadkiisii iyo ilmihiisii iyo waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inuu marka dambe qamaar dhigto oo waxa weeyaan xoolaha lagu kala qaataa waxaan wax kasta soo u dhiganayo inuu meeshaa ku cayroobo xoolihiisii oo dhan ku baabi'iyo taa waa xagga adduunyada xagga kale oo diiniga dee khamradu waxa weeyaan qofkaani markay kiciso waxay ka mashquulinaysaa dikriga ilaahay iyo salaadii maysarka iyo turubka iyo qamaarkuna waa la mid waayo hadduu qofku waxaan ku guulaysto oo isagu cayaartan iyo turubkan iyo qamaarkan badiyo iyo haddii laga badiyaba laba jeeralaba waa khasaar ilaahay wuxuu yidhi fahal antum ma tihiin muntahuuna kuwa ka reebtoomaya waayo istifhaamku waa istifhaam bimacna alamara war ka reebtoonaada weeyaan war ka hara iyadoo la yidhaahdo waxaa ka sii xeel dheer iyadoo la yidhaahdo fahal antum muntahuuna war ma tihiin kuwa ka haraya waxayna ka dhigan tahay war iskaga hara war ka joogsada sayd cumar waa isaga yidhi markaa intahaynaa rabbanaa intahaynaa ilaahayow ka reebtoonaanay ilaahayow waanu ka harnay sidaas buu yidhi markaa khamradu mashaakilaadkeedu waa tiro badan yihiin waxa weeyaan waagii hore sadrul islaamka islaamnimada bilowgeedii waa iska bannaanay markii dambena waa la xarimay taxriimkii la xarimay bay ku joogtaa khamradu marka waa waxaa la yidhahdaa umulkhabaa'is inta xunxun oo dhan bay asal iyo hooyowta qofkaa hadduu khamrada isticmaalo wax kastoo xun baa wadadeedu u furan tahay ama laga filan karaa weeyaan xadiidka imaamu nasay uu wariyey wuxuu ahaa inuu yidhi khamrada ka dheeraada waa umulkhabaa'if waxaa jiray nin ummadihii hore ka mid a oo iska cibaadaysan jiray qof dumara oo jidhkeeda ka ganacsata ayaa ninkii isaga ahaa ku dhegtay waxay u dirsatay gabarha u shaqayn jidhay iigu yeer bay tihi markhaantibau ii furayaay markaas gabadhiibuu soo raacay isagana alliha alle wuxuu u qabaa inuu markhaanti furi doono meeshii looga yeeray buu u yimi buu yimi mar allaale gurigii weynaa markii uu soo galay markuu qol soo galaba albaab markuu soo dhaafaba hoostaa laga xidhaa ilaa meeshii u dambaysay guriga uu ugu yimid ila mra'atin wadi'atin haweenay qurxoon oo wiil yar cag fadhiyo baaquli khamraana ag yaal waxay ku tidhi maa dacawtuka lishahaada anigu markhaanti kuguma yeerin waxaan kuugu yeedhay walaakin dacawtuka litaqaca calaya inaa igu duldhacdo oo xumaan samayso baan kuugu yeedhay haddii kale aw tashraba min haada alkhamri kaasan baaquligan khamrada halkan yaal inaa hal fujaan ka cabtid hal koob oo khamro ah inaa cabto haddii aadan taa samaynayna aw taqtula haada alqulaam wiilkan yar ee ag fadhiya inaa nafta ka goyso laga yaaba iyaduba inay iska khamraysan tahay siyaalaha hadda ay wax u tiltilmaamayso waa siyaala dadkii maaragtay wareersan ay wax u tilmaamaan saddexdaa kala doorabayta meeluu ka baxana male inta guriga waa xihan yihin hadduu fakeray waxaa ula sahlanaatay khamrada idlaaca khamrada xaddeedu waa xad yar qof la dilay waa khatar ciqaabkiisu waa daran yahi waa binu aadam dhiigga la galay xaqdarra ah ayib zinaduna waa balaayo wuxuu yidhi fasqinii min hada alkhamri kaas bal hadda hal kalax ama hal galaas khamradaan ii dar weelkiibay u dadhay koobkii markuu cabbay isla markiiba dareenkiisibaa isbedelay wuxuu yidhi ziiduunii ii soo kordhiya oo mar kale ii dara khamrada ilaa isagii laftiisii baa sarqaamay kama zuulin ilaa uu labadii kalena sameeyey iyadiina ku dhacay oo xumaantii sameeyey ilmihii yaraana uu karkaarka weydaariyey oo qorta gooyey de wuxuu wax khamraysan wey waxaana ag fadhiya waa maxay buu iska dhahayaa moogta markaasuu isna madaxi ka gooy fajtanibu lkhamra haddaba khamrada ka dheeraada fa innahaa wallaahi ilaah baan ku dhaartay laa yajtamicu liimaanu wa idmaanu lkhamri iimaan iyo khamro daa'imideed inaysan kulmaynin meel iimaan joogo khamra ma fadhinayso meel khamra joogtana iimaan ma fadhinayo waxaa degdegaysa an yukhrija axaduhumaa saaxiba midkood inuu midka kale meesha ka saaro marka horta khamradu waa sidaas khamradu qofka caqligiisii qaaliga ahaa bay qaadaysaa maalkiisina waa baabi'inaysaa manaafic baa ku jidha aayadda marka layna lahaa suuratulbaqarana waa manaaficda maadiga ah oo ribix iyo wuxuun faa'iidaada soo gelaya bay arkayaan iyaduna waa iska dhaafaysaa haddaba khamradu waa sidaas wahjuri lkhamrata in kunta fatan miyuu yidhi ibnu wardigu khamrada iskaga haajir haddaa nin wax isku falaya aad tahay kayfa yascaa bijunuunin man caqal bay seebuu u soconayaa oo u doonanayaa qof wax garanaya waali qof wax garanaya inta tago seebuu caqligiisii inta iska soo qaado iska bixiyo oo waali u soo qaadanaya kayfa yascaa fii junuuni man caqal seebuu u soconayaa oo u doonanayaa qof wax garanaya waali see u soo qaadanaya waxaa dhacda baa la yidhi qofka imaamu qurdubi wuxuu yidhi qofka khamrada cab rag iyo dumar wuxuu doona ha noqdo inta badan wuxuu maad u noqdaa dadka caqliga leh markay arkaan sida uu samaynayo iyo qaabka u hadlayo iyo qaabka u socsoconayo iyo wuxuu ku samaynayo waxa dadkaas baa iskaga maadaysa waxaa la arkayaa isagoo bawlkiisi kaadidiisii iyo wixii gadaashiisa ka yimid isagoo ma garanaysa ku dhex jira oo aan iska duwi karin ilaa caqligii baa ka tegay waxaa dhacda marmar baa la yidhi inuu wejiga iska mariyo waxaas ilaa isma oge waxaa la sheegay qaarkood intay waxaas wejiga iska mariyeen kaadidaas iyo wixii la mid ah ilaa dareenkii qaar baa u jooga sidii wax weesaysanayo kale inta ismooday buu markaas waxa weeyaan ducadii wuxuu akriyay qofka weesaysa akhrisan jiray allahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriin ha lanna wuxuu u qabaaba wejiga hadduu dhaqay qof weyse ku jira inuu yahay balada u fiirso waxaa dhacday baa layidhi qaarkood ay baa u yimid isagoo iska wareersan midkaa khamraysan oo iska saacsaaca markaasuu wuxuu yidhaahdaa baa layidhi eygiibaa macnaa carabkiisii wejiga saas uga marmariyey oo ma garanaysaa ku leefay eyguna intaa waa isaga carabka laalaadinaya markaasuu wuxuu ku dhahayaa eyga akramaka allaahu kamaa akramtani ilaahay ha ku karaameeyo saa ii karaamaysay oo ii sharaftay maxaa sharafa meeshaa yaalla wax sharafa ma yaallaan ayib dhibaatooyinka intaa la eg bay leedahay marka ilaahay jawhar qaaliya adigay ku siiy jawhartaas waa maxay caqligaas baa ilahay ku siiy wixii caqligaas meesha ka qaadaya lama ogola magacuu doona ha lahaado waxaa jira waxa la yidhaahdo kuliyaat alkhams oo in la xafido ay lagama maarmaan tahay diin kasta iyo nebi kasta oo lasoo dirana waa lagu ilaalin jira waxaa la xafidayaa waa naftaadiintaa la xafidaya diinta in la ilaaliyo waa o diinta waa la ilaalinaya waxaa la ilaalinayaa nafta inaan lagu xadgudbin oo la dilin iyadoo aan galabsan waa labo waxaa la ilaalinayaa caqliga waa saddex waxaa la ilaalinayaa nasabka waa afar waxaa la ilaalinayaa maalka cirdigana waa lagu daraa lix baa looga dhigaa lixdaas ama shantaas diin kasta iyo nebi kasta in la ilaaliyo baa lagu soo dejiyey lana amro diinta ilaalinteeda qofkii ilaalin waaya oo ridooba waa iyada la dilayo waa murtad waa la dilaya xukunka ridanimada waxaa loo keenay in diinta lagu ilaaliyo qofkii ridooba waxaa kale oo iyadana nafta lagu ilaaliyey qofkii naf ku xadgudba naftaas in loo qisaaso si aan loo xadgudbin naftii baa lagu ilaalinaya waxaa kaloo la ilaaliyey caqliga qofkii caqliga ku xadgudba oo caqliga qaada oo khamro iyo wax la mida isticmaala isagiina waa iyada la xadaya afartan jeedal baa lagu dhufanaya imaamka waxaa u bannaan tacsiir ahaan afartan kalena inuu ugu daro siddeetan jeedal looga dhigo intaas baa lagu dhufanaya ayib shaabuugaas baa lala dhacaya khamradii wax qiime leh oo xoola ku fadhiya oo magdhow leh oo la mutaqawam a maaha waxaa la ilaalinayaa nasabkii guurkii baa la jireeyey qofkii zina iyo xumaan sameeya hadduu muxsan yahayna dhagaxa lagu dilaya haddii kalena boqolkii jeedal jeedaladii baa lagu dhufanaya hadduu xor yahay cirdigii baa la ilaalinayaa haddii qof la qadfo oo cay iyo xumaantii qadaf a lagu sameeyo iyadana waxaa lagu ilaaliyey siddeetan jeedal in lagu dhufto waa la ilaalinaya kuliyaat alkhamsi baa la yidhaahdaa waxa weeye diin kasta iyo nebi kasta shareeco kasta waa lagu ilaaliy caqliga waa in la ilaaliya marka wax qaali oo ilaahay ina siiyey weeyaan waxaa batay dunida muslimiinta ama caalam alislaami waxyaalaha mukhadaraadka ah ee khamradu kow ka tahay ee dhibaatada ah ee qofka ilaahay xuskiisa iyo dikriga ilaahay iyo wixii loo abuuray ka kaxaynaya baa aad ugu faafay waxaa lagu naseexaynayaa oo diintu inoo ku naseexaynaysa oo axaadiidu inoo sheegaysa oo calayhi salaatu wasalaam nebigeennu inoo tilmaamaya qofku xumaanta markuu ku dhaco inuu ka toobad keeno toobad baa u furan ilaahay inuu u noqdo shaqadan xun inuu ka noqdo qamaarka inuu ka noqdo khamrada inuu ka noqdo balaayo iyo balaayo hadduu ku jiro xumaan kale inuu ka toobad keeno ilaahay kafuururaxiim weeyaan goorow dhimanayo qofkaan ma oga waxaaba laga yaaba baladan isagoo ku dhex jira hadda waxaas cadaawadda iyo dhibaatadu dhex taal weeyaane inuu meeshiiba ku takhallusoba inta marka uu nool yahay inuu ilaahay u noqdo wax nadiifa oo xalaalah ilaahay inuu arsaaq kaga raadiyo oo markaa ilaahay halkaas camal wanaagsan oo ilaahay khayr kaga raadsado xaadiis badan baa soo arodhay marka xaadiisa badan oo soo arodhay waxa weeyaan khamrada dhibaatadeeda baa laynoo tilmaamay waxaa ka mid a khamradan toban qof baa sababkeed lacnad ugu dhacday baa lyidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ii yimid wuxuu igu yidhi yaa muxamed ina allaha lacana alkhamra ilaahay khamrada horta khamra ahaan waa waa u lacnada wa caasirahaa wa muctasirahaa khamrada midka miiraya iyo midka dhahaya ha la ii diyaariyo kan diyaariyey iyo kan dhahaya ha la ii diyaariyo labadaasna lacnad baa ku dhacday wa shaaribahaa midka cabba isagana lacnad baa ku dhacday wa xaamilahaa midka soo raray isagana lacnad baa ku dhacday waalmaxmuulata ilay kan isaga loo soo raray midna waa soo raray midna waa meel bay ku socota waa loo soo raray isagana lacnad baa ku dhacdaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa baayicahaa wa mubtaacahaa kan gadaya iyo kan soo gadaya iyo labadooda lacnad baa ku dhacday wa saaqiyaha wa musiiha midka warwaraabinaya dadka oo siinaya hadduu doono yuusan isagu cabid iyo midka waraabka dalbayo isii dhahaya labadaasna lacnad baa ku dhacday intaasba lacnad lacnadu waa wax khatara naxariista ilaahay laga fogaada weeyaan hadduu midkan wax waraabinaya isna cabbitaankii ku darana waaba laba dembiyo waaweyn waxaa riwaayaadka qaar la socda wa akila amaniha lacagteeda midka cunana lacnad baa ku dhacday wlmushtari laha wlmushtaraa lahu ya kan loo soo gaday iyo kan soo gaday iyagana lacnad baa ku dhacday marka inteeba cabbay wax yar iyo wax badan noocay doonta ha noqotee qofka un isticmaalay weeyaan arrimahaas dhibaatadaas bay leedahay waxaa la tilmaamayaa ummaddu waxay ku ijmaacday khamradu inay xaaraam tahay qofka cabba in la xadayo inay xaaraan tahay hadduu og yahay waa faasiqoobaya waana la xadaya hadduu xalaalaysoo dhaho waa ii xalaalo waa ii bannaantaho xaaraan ma ahana ya waa ku gaaloobaya dee qof gaaloobayna waa garanaysa waa qof diinta ka baxay dowladda islaamka oo jidha baa la tacaamulaysa xabkiisu waxa weeyaan dil weeyaan intaas oo dhibaato ayay khamradu leedahay nin baa xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilma wuxuu yidhi waxbaan rabaa inaan ku daaweeyo waxbaan rabaa buu yidhi inaan ku daaweeyo khamrada deedna waxaa lagu yidhi daawo maahe waa daa caafimaad looma isticmaali kara xataa daawo maahee iyadaaba cudura baa la yidhi waa cudur xadiid kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin khamru shay kasta oo qofka sarqaamiya waa khamro wa kullu muskirin xaraam shay kasta oo qofka sarqaamiyana oo muskira waa xaaraam waman shariba alkhamra fi dunyaa qofkii adduunyada khamre caba wa maata wahuwa yudminuha dhinta isagoo weli daa'imsan walam yatub minha isagoo aan ka toobadkeenin toobadu waa furanta toobadu waa furanta waxaan waa diinteennii qofkan waxaa loo tilmaamaya inuu wanaagsanaado inuu aakhiro janno helo inuu kastoobad keeno ujeedku waa sidaas cid maaha in lagula dagaalayo waxa weeyaan inuu qofkaani wanaagsanaado taa wey ujeedku oo dadku ogaadaan waxaan waxa diinteennu ay ka tiri qofkii laakiin toobad keeni waayo sidaa ku dhinta yaa lam yashrabha fi laakhira aakhira kuma cabayo khamrada macaan ee xalaasha ee nadiifka aakhira taal afka saari maayo waa laga xarimaya xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa meel jayshaan la dhihi jiray oo yaman ku taalla buu ka yimi wuxuu yidhi sharaab baanu isticmaalnaa nebigu wuxuu ku yidhi amuskirun huwa sharaabkaas mid wax sarqaamiya ma yahay wuxuu yidhi haa nebigu wuxuu yidhi kullu muskirin xaraam wax kastaoo muskira waa xaaraam wa inna cala allaahi ahdan ilaahay dushiisana waxaa aballan liman yashra qofka cabba muskirka ilaahay inuu ka waraabiyo ahlu naarka dhacaankooda markii naarta lagu gubo mililka iyo dhiigga iyo carunka ahlu naarka ka qubta in sharaab looga dhigo qofka isaga ah ilaa isagaa halkan wax xun isticmaali jiray waxaa la tilmaamay xadiis ku soo arooraya qofkaas waxaa cabba in afartan beri salaadiisa aan la aqbalayn afartan beri hadduu toobadkeena waa laga yeeli mar labaad mar saddexaad mar afraad mar afraad ka bacdi hadduu u noqdo markaa waxaa laga waraabinayaa baa layidhi ahlu naarka carunkooda iyo ma garanaysaa waxaa qashinkaada ka yimid marka qofka isagoo khamra calooshiisa ku jidha dhintay waxaa loo tilmaamay cadaab daran iyo ciqaab daran inuu qofkaasi leeyahay marka walaalayaal waxa weeyaan diinteennu waa naseexo waxa weeye ujeedku in laysku naseexeeyo qofkii waxaan ku hawlan nooc kastabay saamaynaysaa maaha qofka qaacagta qaatay midka gadaya keliya maaha midka gadanaya keliya maaha intaasoo qof kii soo saaray kii yidha halla ii soo saaro kii meeshii lagu soo raray kii loo soo raray kii siisiiyey kii cabbay kulli ummaddii wixii ka agdhowaado oo dhan bay shamlinaysaa markaa ilaahay baynanu u noqonaynaa mar haddaan dhimanayno oo ilaahay u noqonayno oo addoommadiisnahay oo adduunyada maalmo yar ay tahay waxa la joogayana walaalayaal waxayna la gudboon inaan ka fogaano wix ilaahay oo inoo ku caroonayo wax ilaahay inoo ku caroonayo waxayna ka xarimay weeyaan qof kastoo aday dan kuu tahay ehelkaaday u tahay awlaadaaday u tahay shaqadaaday u tahay waxaa tabcatay bay u tahay inay wax xalaala noqdaan inaa wax xalaala ka dhimato aan hadhow la waayin wax xalaala oo lagugu kafno in xoolahaada aan laga waayin ilaahay inaan loo noqdo subxaanahu watacaala laga fogaado qamaarka iyo khamrada iyo waxyaalaha la midka ah ilaahayna hayna ka badbaasho wadada xaqa ee wanaagsanna ilaahay hayna ku hanuuniyo subxaanahu watacaala khaatimadeennana allaha suubiyo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa adiicu allah ilaahay adeec wa adiicu rasuula rasuulkana adeec waxdaruu digtoonaada ilahay caradiisa ka digtoonaada fain tawallaytum haddaa jeensataan faclamuu waxaad ogaataan annamaa calaa rasuulina rasuulka iyaga dushiisa inay tahay un albalaaqu gaarsiin almubiinu ee cad unbaa rasuulka iyaga dushiisa calayhi salaam baa ilaahay leeyahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa maahanin cala aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falaya saalixaata acmaal wal wanaagsan junaaxun wax dembiya fii maa dacimuu wixii ay quuteen waxaa jiray dad iyadoo khamrada inta aansaan loo xarimin inta cabbeen ay dhintay taasaa waxaa la yidhi war dadkii waagaas ama iyaguna ay dee dhibaato iyo aakhiro ay cadaab la kulmaan waxaa la yidhi kuwaa iyaga ah waxba dembiya dushooda maaha wixii horay u quuteen waase goorma idaa mattaqow markay cabsadaan oo wa aamanuu rumeeyaan oo wacamiluu camal falaana saalixaata acmaasha warwanaagsan umma intaa ka bacdina umma ittaqow ay dhowrsadaan oo wa aamanuu ay rumeeyaan waayo umma ittaqow misna ay dhowrsadaanoo wa axsanu ay ixsaan sameeyaan waa la soo celceliyo cabsidaa la adkaynaya ama maahee marka hore cabsidaa waxa weeyaan shirkiga ay ka dhowrsadaan midda labaadna umma ittaqowda dambe xaaraanta iska ilaaliyaan umma ittaqowda saddexaadna shubahaadka iyo waxyaalaha la midka ah ay ka fogaadaan wallaahu ilaahay yuxibu mid jecel weeye almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah ilaahay mid jecel weeyaan subxaanahu watacaala hawaab weyn baana ilaahay siinaya waxaa leeyahay kuwaas baa ilaahay abaal weyn siinaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo layabluwannakum allahu ilaahay idin intixaameen oo idintiaameen idinku jirabeen bishayin shay shaygaasoo mina saydi ka ahaaday ugaarkii wixii masiidkaah la ugaarsanayay shaygaasoo tanaaluhu ay gaarayso aydiikum gacnihiinna iyo warimaaxukum waramadiin xilligii caamulxudaybiya baa dadkii oo muxrimiina ugaartiibaa gacantoodu qaban kadha carabtuna ugaarta waa jecesh ugaartiibaa gacantoodu qaban kadha waxaa gacantoodu qaban kadha warankoodii baa gaari kara saasaa laydinku itixaamaya maxaa laydinku itixaamaya liyaclam allahu ilaahay inuu ogaado man axadka yokhaafuhu ka cabsanaya huwa ilaahaya bilqaybi xaalow qofku ku sugan yahay maqnaansho isagoo ilaahay aan arag yaa inuu ma garanaysa ilaahay ka baqo ama bilqaybi xaalow ilaahay subxaanahu wa tacaala man dul yakhaafuhu ka cabsanaya bilqaybi xaalow ku sugan yahay faman qofkii ictadaa xadgudba bacda dalika intaa ka bacdi falahu isagoo waxa u ahaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuun badan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa taqtuluuhu hallaynina assayda saydka iyo ugaarta hallaynina walxaal antum xurumun aa muxrimiin tihiin waman qofkii qatalahu dila minkum xaalow idinka idinka idinka mid yahay mutacamidan xaala yahay mid u kasaya fajazaaun facalayhi dushiisa waxaa ahaaday jazaaun jaza iyo magdhow oo milu maa shay la midkiisa jazahaasoo milu maa shay lamidkiisa qatala uu dilay min annacami xaalow ka ahaaday shayga uu bixinaya nicmooleyda waxa weeyaan ugaar buu dilay ugaartaas shay xoolaha aan dhaqana ka mida oo ay u eg tahay hadduu jiro shaygiio kale u bixinaya gorayou dilay geelay ugu dhowda neef geelaa laga rabaa sidaasoo kale wey iyo kuwa lamidka ah yaxkumu waxaa xukumaya bihi kaas dawaa cadlin cadaalad laba u saaxiiba oo minkum idinka idinka mida hadiyan xaalu yahay hadi hadigaasoo baaliqalkacbati kacbada gaaraaya waxa weeyaan baaliq alkacba baaliqan ismkan faacilu mafcuulkiisa loo idaafeeyey waa idaafa lafdiya baa la yidhahdaa laa tufiidu tacriifan macrifinimo waxba macnaha ma faa'iidaynayso sidaa darteed baa hadiyan oo macnaha looga sii sifaynaya hadiyan xaalu yahay hadi hadigaasoo baaliq alkacba hadigaas uu bixinaya neefkaa nicmooleyda oo amase kafaaratun dushiisa waxaa kafaaro dacaamu masaakiina hiya dacaamu masaakiina masaakiin dacaamkeed weeyaan iyaduna masaakiin baa la quudinaya oo amase cadlu daalika kaa wuxuu u dhigmo weeye siyaaman oo min jihati sooma waa tamyiis maxaa sidaa loo sameeyey liyaduuqa inuu dhamiyo wabaala amrihi shaygii hadduusan bixin waxa weeyaan raashinkii raashinkaas intuu koombo noqon lahaa oo maalmo ah buu soomaya liyaduuqa soo u dhadhamiyo inuu dhadhamiyo darteed wabaala amrihi amarkiisa ciribtiisa cafallaahu ilaahayna waa cafiyey camaa salafa wixii hormaray waar haddaa horay u layseen intaan la xarimin ilaahay waa cafiyey waman caada qofkii noqda oo ku noqda fa yantaqimu allahu ilaahay baa ka argoosanaya minhu isaga xaggiisa ugaarlayntii qofkii u noqda ya fa huwa isaga yantaqimuhu llahu minhu ilaahay baa ka argoosanaya wey wallahu ilaahayna casiizun ilaahay waa mid qaaliba duntiqaamin argoosasho mid maaliga weyaan waa u saaxiiba subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey dadkiiow saydulbaxri badda ugaarkeedii baa laydiin xalaaleeyey taasaa laydiin xalaaleeyey wixii bada muxrim haddaad tahay iyo haddaadan ahayn wa dacaamuhu baxriga dacaamkiisa iyo cunadiisana waa laydiin xalaaleeyey mataacan lakum mataacan tamtiican lakum mafcuulu liajli mataacan liajli waxa weeyaan tamtiican raaxayn darteed lakum idinka la idiin raaxaynayo idinka iyo walisayaarati kuwa musaafiriinta ah iyadoo la idiin turayo oo la idiin raaxaynayo wax allaale wixii baddaa ka heshaan oo ugaar iyo wixii kaleo dacaamaba waa laydiin ogolya waxurima calaykum dushiinna waxaa laga xarimay saydulbari barriga iyo dhulka aan badda ahayn ugaarkiisa maa duumtum inta aad daa'imsantihiin xurumaa kuwa muxrimiina inta aad daa'imsantihiin inta aad daa'imsantihiin wattaqu llaha ilaahay ka yaaba alladii allahaasoo ilayhi xaggiisa un tuxsharuuna dadow laydin soo shirinayo o laydin soo xashirinayo allahaas ka cabsada subxaana wa tacaala allahaa ka cabsada oo isaga ka baqa subxaana wa tacaala markaas waxa weeyaan qadiyadda la xidhiidhay khamrada waxa weeyaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku khamrada inuusan cabayn isagoo wahuwa mumin isagoo iimaan leh inuusan cabayn ee marba hadduu markuu cabaya iimaanku waa wax sharaf loo qalbigiisa waa laga kaxaynaya sidii dallad oo kale baa halkaa kore la geynaya haddii markaas uu toobadka inuu wanaagsanaado lagu soo celinaya haddii kalena sidaas laga yaabaa in looga kaxeeyo marka ilaahay hayna badbaadiyo acmaasha xunxun ilaahay caradiisu ku jidhana ilaahay hayna ka ilaaliyo acmaasha saalixaadkana ilaahay hayna waafajiyo darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam bisawab